madaxda xisbiga kulmiye hogaanka xisbiga wasiirada baarlamaanka madaxda kale barasaabka gobolka maareeyaha maayarka xusbiga haweenka xusbiga taageerayaasha aqbalay inay noo yimaadaan iyo dadweynaha aqbalay inay noo yimaadaan oo ay nagala soo qayb galaan aad baan idin salaamaya aad baan ugu mahadsantihin sidaad nooga soo ajiibteen sidaad noogu timaadeen waxaan kaloo halkan ugu hambalyaynayaa taageerayaasha labada xubnood cabdishakuur cidil maayarka magaalada iyo cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf taageerayaashooda waanu soo dhowaynaynaa saaxiibayaal ku soo dhowaada xisbiga kulmiye aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa waad soo shaqaynaysaan xisbiga iyagu waa dimuqraadiyad waxay taa saacaddaa laga bilaabo doorashadaa geli kartaan aad baanu idiin soo dhowaynaynaa wasalaamu calaykum
hadalkaa waxaan jecellay intaa loo soo wada koobo waxaan imika loo yeedhayaa xogayaha xisbiga ee gobolka cali maxamed muuse islabis kelmado odhanaya waxay leeyihin soo dhowaynta bal yatafadal
bismillaahi raxmaani raxiim kolley hadal badan ma odhanayooda waxa weeye ceeddaa kulul halkan waxaan ka salaamayaa hogaanka xusbiga kulmiye uu hogaaminayo guddoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa maxamed kaahin axmed dhammaan wasiirada golaha wasiirada ee aad u badan ee halkan maraya oo uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada wasiir xirsi dhammaan xildhibaanada golaha baarlamanka iyo kuwa guurtida xildhibaanada deegaanka dhammaan dadweynaha halkan soo fadhiya maamulka gobolka oonan kala qaadqaadayn oo ujaadaku soola soo koobkoobayo waxaa kaloon aad u soo dhowaynayo aan aad ugu mahadnaqayaa maayarka magaalada oo xadbadda ballaadhan ee quruxda badan leh aynu halkan ugu qabannay oo nin tafa ah oo intii aan ugu garanaya ee qabatay maayarada berberaan runtii nin daacada ah oo afar iyo labaatanka saacadood haddaad suuqa lugayso aad ku arkaysa meel walba isagoo dadka dayarta iyo islaamaha iyo odayaasha intaba nabadgeliyo gamcaha haysta oo iswaaweynay lahayd oo aanay gamcaha iyagu runtiiskaanin laakiin salaanaanaan isku dhaafin laakiin dadka intiisa waa la sheegaa wala hadalka badi maayo la intaas ayaan ka
aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan siinayaa hadalka gudoomiyaha haweenka gobolka asma cumar nuur inay kelmadeeda tidhaahdo asma halkan ay soo istaagto labadeeda kelmado tidhaahdo asma cumar nuur inay maqan tahay asma ma joogto asma cumar nuur labadeeda kelmadood soo dhow
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرة دولة سومالي لان حكومة أحمد سيايو guddoomiyaha heer qaran ee xisbiga kulmiye iyo xubnaha kale ee heer qaran ee xisbiga kulmiye haweenka martishaafta ee ka yimid hargeysa xisbiga kulmiye xildhibaanada labada xildhibaan ee qaaliga ah ee ku soo wareegay xisbiga kulmiye marti sharafta qaybaheeda kala duwan dhammaantii waxaan kugu salaamaya mar labaad salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kaloo halkan ka salaamayaa taageerayaasha labada xildhibaan ee qaaliga ah taageerayaashooda culus ee aan ogahay awoodda ay ku leeyihiin gobolka saaxib iyagana aad baan u salaamaya waxaan leeyahay labada xildhibaan maayarka iyo xildhibaanka cabdirashiid iyo maayar cabdishakuur labadaba waxaan leeyahay waxaad tihiin laba nin oo actifa oo firfircoon oo aan halkan haddaan iminka u fadhiisto ammaantooda aan caawna dhammayn karin waxaan ogahay awoodda iyo quwadda ka dambaysa iyaga ee ay ku fadhiyaane la socotee la timi maanta run ahaantii aniga saddex jeer ayaa tan iyo tuugtowsan tuugii labadii kun iyo labadii xisbiga kulmiye markii la aasaasay run ahaan saddex jeer bay igu farxad badnayd midi waxa weeyaan maalintii maayarka maareeyaha degada ribacale xaaji cumar uu ku soo biiray xisbiga kulmiyo oo isoo wata awoodiisii iyo quwadiisi marka labaad wuxuu ahayd markii cabdalle uu ku soo biiray xisbiga kulmiyo labadii jeer horeba maanta iiga farxad badan taana qiyaasi gari shucuurtayda oo laba xildhibaanoo qaali oo awood iyo kule quwada gobolka saaxil iyo somalilandba ay ku soo biireen xisbigii kulmiye runtii waa laba xildhibaan oo kala dhicin waa laba garab oo siman waa laba nilo awoodooda iyo quwadooda iyo kartidooda iyo firfircoonida leh waa laba kaambeendha weliba labaduba waa laba nilo laba kaambeendhaba aad iyo aad waxaa laygu soo dhowaada xisbigeenna kulmiye mar labaad iyo mar saddexaadba xildhibaan iyo maayar ku soo dhowaada xisbiga kulmiye assalaamu calaykum waraxmatullahi
aad bay mahadsan yihiin aad bay mahadsan yihiin aad bay mahadsan yihiin waxaan halkan kusoo dhaweynayaa odayaashii qolyo ka mida odayaashii guddoomiye labada xildhibaan waxaana jeclay aan ugu horeysiiyo wasiirkeennii hore waxbarashada xasan xaaji maxamuud xasan garweyne inuu halka yimaado oo laba kelmadood yidhaahdo حسن حاج محمد وفي فرق عليك خليه تفضل وزير بسم الله الرحمن الرحيم
wadaada golayaasha qaranka ee halku jooga ka soo qaybgalasan madaxda reer gobol reer degmo culummada salaadiinta dhallinyarta haweenka dhammaan dadweynahayna ka soo qayb gala halkan habladda tawcale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan isleeyahay saddex arrin un baa la odhanayaa afar ka badin maayo mid waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay xildhibaannadan maanta aynu xafladda tan loo sameeyey ama loogu tala galay inay noqdaan xilti ku dhow aad ugu dhow xilti aad ugu dhow oo la shaqeeya siyaasadda guudna taabacsan ee xisbiga kulmiye ee hogaaminta siyaasadda xisbiga xukuumiga ah ee hogaaminta maanta talada gacanta ku haya inay inay siyaasaddiisa ku shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsan wixii sharci ah hay-adda hay-adaha shuruucda ayaa ka tarjumi doona laakiin waa tii siciidna inoo yar balbalaadhiyey nimankaas waa niman siyaasadda guud waafaqsan siyaasadda kulmiya oo la shaqaynaya dalka ninkii nin kasta oo dalkan wuxuu qabanayaba ma waayo danugu cidbaana sidaa ay ugu waafaqeen ama u taageersan yihiin xildhibaannadaas ayaa hana waxaanay xubin firfircoonoo heer qaran ah oo ah oo taabacsan oo ku dhow xisbiga talada haya gacan ku siinaya wixii wax tara qaar bayna waxaa kagarweyn muxuu doonaya muxuu hebel u salaaday nin darajo doonaya maanta maalihi laakiin wixii wax qabanaya waan aad iyo aad baan usoo u taageeraynaa madaxweynuhu markuu yimaado gobolka ama dalka uu marayana waa la sheegayaa waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa annagu sidii galoo ridi jira cid u rafi mayno cid u rafi mayno waxaan ahay afarta arrinaan odhan mid anaa anaa isu kii sheegaya waxaan ahay taageere u cid baan ahaa ama jamaal cali xuseen dhalinyara oo aqoon-yahana oo aan u doonaynay inuu gaadho heer qaran uu ka gudbo heer degmo ama heer deegaan oo uu heer qaran u gudbo dalka somalilan dacalladiisaan u maray iyadaan qofna ila socon qaar baa imika idhaa wuxuu ridayaa jamaal aan koob shaan u shubin ama kelmad u ordha inuu heer qara tusiintiisu waxaan gaadhsiiyey heer qaran xisbigii uu soo baxay xisbigiisu uu soo baxo waa heer qaran waa saddexda nin ee dalkan u tartami doona mustaqbalka ayuu ku jiri doonaa ee qaranka Soomaaliland baan wax ka doonayaa reer wax ka dooni maayo Siilaanyan reer wax ka doonay Jamaal baan ka doonay Muusa ka doonay cid iyo cidii kale oo wax doonaysa beeraha qaar muran baa ka taagan baadada wax doonaya heer qaran uu baa ku filan heer qabiil kuma filan haddaba anigu markaan sugiin sheego waxaan ahay ninkaa ninkaasaan u tartamayay inaan gaarsiiyo heer waanaan gaarsiiye maantana ikhtiyaar baan leeyahay meed alla meeshaan ku biiro miisarka qabanayo mi isaguna waxaanaan u sheegi waxaanaan u sheegaya jamaalna waxaan leeyahay yaan hoos laguu soo celine heer qaran sayla ilaa maxaa yeetay ilaa la asfaray ilaa maxay ayn dalka dacladiisa ayaad wax ka doonaysaa oo qaranka Soomaaliland baad wax ka doonaysaa reer wax ka doonaysaa reer kuma filla qaarna waa ku duuday qaarna waa ku ogoliyay heerkii la doonayo waan ku gaarsiinay la tartan raga aad fagara isugu iman doontaan taas waa ta oo muranka ka saaraya muranka ka saar midna xirsi baan dhawaan baan sheegi doona wax noqonay anigu ikhtiyaar baan aniga waxna doona shuruudna aan ahayn midna xirsi baan odhanaya aan xirsi baan halkan iga muuqday xirsow nin raga waa loo col waxa alla wixii rasaas ku socday bresidentka adiga ku sii dhacaya adkaysigeeda yeelo iska caabinta badanna dhaaf iska caabinta badanna iska dhaaf oo dulqaadkeeda yeelo madaxweyne siilaanyana waxaan leeyahay xibsiyaan lagaa hor keenin dee rasaastii kuu socotoo dhan baa ku dhacayse marka wax wanaagsan marka wax wanaagsani dhacaadna raalli ahaada wax wanaagsan markii la qabto oo xagga madaxtooyada ah madaxweynahaa leh magacooda iyo sharafteeda haddii u xumaadaan waxa weye kii xibsi baa saa yidhi kii xibsi baa saa yidhi marka waxa weeye xibsigow dulqaadkeeda yeelo iska caabinta iyo dagaalka badanna daa u dulqaado dad hogaamiye soo socdaa madaxweyne siihaayna waxaan leeyahay dadkaaga kala baro ninkaa rasaastu kuu soo socotahay ku dhacayso ka war hayo yaan lagaa hor keeni taas waa taa cabdishakuur waxaan leeyahay iyo cabdil cabdirashiid laba bilood oo firfircoon weeye sharciga waxaan u daynaa hay-adaha sharciga inaad wixii ay ummaddu doonaysay wixii dawladdu doonaysay wixii xukuumaddu doonaya inaad qabataan oo ku tartantaan oo laydiin qiro sharaf bay idiin tahay annagana sharaf bay noo tahay sharaf weyn bay noo tahay kursigan waa kii aan hayin jiray anugu ahna ahna waa kaa ku higoon jirteen ragga qaar ahna ahna ahna mid saddexaad baan ku soo darsanayna kana ku dara guddoomiye xisbiga uu dibe gobolkaan noqday anoo bana saabo meeyara xil jacayliga ma ahayn yaciyuun agtayda carcaraysadaan saaxibkiisa iska xili dabeedna kuwiiban baxsee ka dhig ani hadda ku daraya ahna ahna ahna maanta dabeedna dagaalku kaarinaya deegaan wadamaweyne deegaanka ma ahaiyo reerkiisu saddex buuj dagaalkaa laygu qoray anoo wankaa dagaalkeedu weli wuu igu jiraa aniga dagaalkeedu waa igu jiraa siciidow waan ilaalinaya kanaa iga dhashay waan ilaalinaya cadaabka hadduu galo cadaabkaan ula gelaya anoo madax bannaan ku talagala aad iyo aad baan hadalka u soo gaabinaya waxaan leeyahay aad iyo aad baan madaxdu sharafta leh hadda soo qayb gashay ay u mahadsan yihiin dadweynuhuna aad buu mahadsan yahay jamaal seetiahay maqarya bal jamaal waxba kaama gelin heer qaran adkirsiin baan u samayno heer qaran buu noqday ha shaqo qaran heer qaran weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsanyihiin wasiirkeena hore ee waxbarashada xaas- xaas- xasan xaas- aad aad u mahadsan waxaan u yeerayaa caaqil cabdi hadoodin baan u yeeraya laga kalloon yidhaahdo hadalka waa lasoo gaabinayaa caaqil cabdi hadoodin baan u yeerayaa waa odayaashii meeyarka soo dhawow caaqil بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس بيسو بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سيدي خير الله لقد إلهي وحي مكبر هنا تسلم للمعك هل كان وحي نؤلمي وحي نعاود قرب شوقنا أين ما تشوقنا وأمنا الله وذنبي waa meel cid waliba ay joogtaa annagu haddaanu beesha nahay sahal iyo gaashaabuurtii inankaa maayarkaa ilaa habeen hore aan la fadhinay ilaa habeen hore ayaanu la fadhinay inankaasu naguma odhan wax cudurdaara ama daqad baa inaga yimid dawladda kulmiya marnaba naguma odhan dadka waa loo waa loo kala sheekeeyaa marnaba nagama wada inankaasu wax cudurdaara wuxuu nagu yidhi war xusbigii aan ka soo jeeday markan waddo samaynayaan waddo samaynayaan waddo samaynayo horumarin samaynayo hadduu leeyahay ku kaca oo dawladda mucaarida kelmaddaasa aniga lafdhabar wadna ay u aabud taas aawadeed haddii aanu beesha nahay sahal iyo gaashaan buurtiisa waa sidaa loo sharaxay waa kuwaa dhammaantoodna barbar taagan sahal iyo gaashaan buurtidu waxay go'aansadeen anugu awalba kulmiyaan horuha awalba kulmiyaan horuha waxay go'aansadeen xusbiga talada iyo xusbil xaakinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraay inuu hogaaminayo hiil iyo hooba inay isla barbar taagaan sidaasuu reerku go'aansaday waa la feeniyey waa go'aan reer dubna uga waaban maayeen reerkan waxaa lagu yaqaanaa hormuudka waa lagu yaqaanaa siyaasadda anigu waxaan ahay reerka waxaan ka soo jeedaa toddoba caaqil baan ka soo jeedaa toddoba caaqilniman hayaa caaqil kale ma laha meel bay wada maraan sidaa aawadeed reerku way go'aansadeen xusbigaas inay ku biiraan ugaab siyaasadeed baa qabsaday ugaabkaa siyaasadeed bay reerku ka soo miiraabeen sidaasay xusbiga ugu biiran oo hiiliyo hooba la garab taagin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
علي علي
aad iyo aad bay mahadsan yihiin qolada reer sahal odayada ahay gadaa ka hadashay ee mayor odaygiisii ahay anigana noobelkii way galmay qofkii hore weekend bilaxsaanak maasha allah waxaan u yeedhayaa caaqil caaqil cabdirashiid jaamac liibaan baan u yeedhayaa caaqil cabdirashiid jaamac liibaan baan u yeedhayaa caaqil cabdirashiid jaamac liibaan ina jirriise jirriise ها ها ها
marka hore marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad halkan waxaan ka salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan golayaasha golaha xukuumadda golaha guurtiga golaha baarlamaanka golaha deegaanka bahda dhaqanka oo ay u horeeyaan salaadiintu saraakiisha ciidamada culimaauddiinka dadweynaha dhammaantood halkan waxaan ka- mar labaad ka salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan ka hadlayaa saddex qodob marka ugu horeysa halkan xildhibaanada ugu horeeyo maayirka magaalada berbera iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo ka soo baxay xusbiga ucud kuna soo wareegay xusbiga kulmiye halkan ee, waxaanu nahay bulshadii soo dooratay hadallada dhallinyarada qaar waxay yidhaahdaan markay odayaasha tilmaamayaan kii waxba dhalay annagu waxaanu nahay cubaashii horta reera sida cabdi hayeeminkii iga horreeyey oo kale laakiin waxbaanu ku kala duwanay aniga iyo cabdi cabdi wuxuu yidhi waxbaanu weydiinay xildhibaanka sababta ku kaliftay inuu xusbiga ulus ka baxo kuna wareego kulmiye waxbaanu weydiinay cudurdaarna muu sheegin adigu waxaan sheegayaa annagu haddaanu nahay bilasha diirayahan ee soo saartay xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf in aanu ilaa maalintii uu soo baxay ka shaqaynaynay inuu ku soo wareego xusbiga kulmiye annaga ayaan maxaa yeelay kulliga waa xukuumadda inoo haysa maanta talada cid kastaaba waa inay la shaqaysaa waxaanu oon u qabnay inaanu xukuumadda wada shaqayno maadaamaanu xusbigii ka sidaas laxeedoo dee xildhibaankii nooga soo baxay inaanu wada shaqayno waan soo gabagabeynayaa wada shaqayn wanaagsan xukuumadda maynu kala maqnay waynu isu maqnay waynu isu nimi si wanaagsan oo niyadsamay aanu wada shaqayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad iyo aad buu camalku u mahadsan yahay waxaanu yeedhayaa in laba kelmadood ka idhaahdo xildhibaan aadan xaaji diiniyadin laba kelmadood ka idhaahdo aadan xaaji diiniye laba kelmadood بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمين ويرجونا والدين جمع من سيكون لي من في شرفة وسيهنا عندما قال رمضان قوله سلاجينك علمانجينك إيران يا إيران با waxaa dumarka meesha fogaanaya inagu bay u wada yihiin kala sooci maayo odhan maayo islaanya inane hablaha meesha yimi imamada meesha yimi da'da waa laga xanaaqaaye waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka munaasabadda maanta waa laga hadlay sharci ahaan siday ahayd waxba kaga noqon maayo hadalkii cuqaashu yidhina waxba kaga noqon maayo waxaan leeyahay aniga maanta waa ii maalintii afraad ee xafladda caynkan oo kale ah aan ka soo qayn galo annagoo xafladda anigu wuxuu baan ka xasuusinaya idinka xasuusinayaa munaasabadda ay leedahay ee aniga naftayda ay u leedahay labadaa iman labadaa xildhibaan ee ku- maanta muxuu ahaa la hawlgelaya xisbiga kulmiye imanoo uga soo baxay xisbiga ucun saddex wax baa ka raysanaya danku waxaa la yidhi danku waa xandaaq xooluhuna waa xoolada waa cawsaaq wixii la isku xaban jiray saddex baa ka raysanaya walaa markay madaxtooyada qabato la odhan jiray waxay ku maqan yihiin guddoomiyaha deegaanka warka qoladii maanta way ka raysanayaan waxay ka dambeeya in laga daba xantoo la yidhaaho guddoomiyay ku maqan yihiin guddoomiyaha iyo imanka kale ee xildhibaanka ah cabdirashiid iyaguna waxay ka raysanayaan muxuu ahaa oo ay u madax bannaanaanayaan xilkii ay ummadda u hayeen iyagii reerka way ka way- way ka raysanayaan cabsidii ka haysay waa laydinku baqan yahay aniga xildhibaan siciid cilmiga waxaanu ka raysananaa waa madaxtooyadii baa qodan gashaye balkan tobankada inta badan siciidoo madaxtooyada ka maqnaana anuu khaas iisii warin jiray aanigoo qola madaxtooyadii gashan bal oo xildhibaan gudoomiyihii iyo ahin ay leeyihin ka hadlaya balkan tobankada aniga siciidna waa raysananaa marka maanta nasashadaasaanu maanta idiin wadnay xafladeeda ka soo qayb galay mid khayr qabto wada shaqayna allah inooga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay xildhibaanku waxaan filayaa malaha shacabka iyo mashxarada inaydaan nagu gabin baan rajaynayna insha allahu tacaala iminka waxaan kusoo gebagabay waxaan u yeerayaa xubintii u dambeysay ee odayaasha ka socday labada xildhibaan suldaan xamdulle inuu kelmadiisa halkan ka idhaahdo oo kooban Ah, suldaan.
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي دبيان هدف إلهي دبيان هدف إلهي دبيان هدف ما هذا إلهي ما يذكره رسول الله محمد أمان أمان ونن وعلى قفت هذا الثوم إلهي ما يذكره قوم هذا القوم وعن هذا القوم هذا يا دمان لخيارته هذا يسوون تبي ملح القرنك ملح الحسبية ملح الدقنك ملح البلوينها aad iyo aad baa u mahadsantay ka soo qaybgalka xafladan qaaliga ah hal kelmada qulan odhanaya wixii dadku yaha odhan maayee waxaa la doonayaa in laga dardaari oranaya halkan inamada xisbiga ka taga xisbigan ku beeray waxaa leeyahay geelu hadduu labada lugoda hore habeen ku leeyahayna waa ged uula soo bixi baa layidhi hadduu labada labada ku leeyahay waa gediisii horta xis aag bedelashada waxaa noogu macallin ahaa allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo aan ogeyneen oo isagoo snla ayuu hoogal snc sameeyey leeru meesheeda ugu tegey wuxuu abeetay badkeeda loogu tagaa horta ulmiyaxaan ugu beerina waanu qabsanaynaa waxa kaloo maanta aan ku sheegaya abdaqaadida qoladikiina odayaasha ah heelahow maxaa taw laleeyahay meesha waxaynu gelahay eenu qabsanooda waxisba xaakamkii in cigaallo wuxuu yidhi taladii hata eegada markuu damar ciigeeyo ee aadan iyo aydigada dawladdu haystay anigu wadigaan waxaan ku helay darajadaydii ilaahay subxaanahu wa halkaa galaye waxaan ku darayaa intaas reer berberow inamadeenna guddoomiyaha iyo xubinta xildhibaanka waxay qabteen laydiin sheegay waa la socoteen maantana waa tii oo dimuqraadi loogu daray waaba kuishay macaalka xisbi xaakim noqdo horta ku bishaaraysta iyada hareeraha waynu istaagaynaa waynu la soconaynaa waynu la shaqaynaynaa dee nimankaa xisbiga haysanayna ha u baqan haysanayna sabab maxaa dhacay halkan waxaa kaloo hadalka aan ku soo waxoogaa isoo wakiishay sudaankii guuda beesha ciise muuse sudaan cismaha sudaan cali gooshin oo iga yar da'weyna soo kici karanaysa iyo dalka igu salaam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa gabagabo qooda dhaqanku ismaaciil maxamed oday ismaaciil maxamed baan rabaa inuu kelmadiis ka idhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه اختيار الدنيا والدين ضمان تنوينها شرف له حرية دمر دميرية وهي مدحية قيد كيد وحفظ السلام يا مقع إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيد أكو ترينا إلهي بان محله إلهي ما تحرك سوء كيني aynu xoorta nahay een cidna laga baqanaynin inaynu nahay walaalo isku jibayo hadalkaas weydaasanaya ilaahay baa ina siiyey ilaahay baan ku mahadinaya waxaa gabar mahadinayaa allihii naga kaxeeye kuwii aanu garanayno ee halka inaga ilaalinayey ee ninka inaga ilaalinayey ee maanta xor naga dhigay sida loogu bedelay ilaahay baanu ku mahadinaya ilaahay baa mahadnaay waxaan leenahay waa maalin weyn waa maalin wanaagsan waa maalin qurux badan halkan waxaa ku soo dhiiray oo xusnigii kulmiye ku soo dhiiray walaalkeen ee maayarkii berbera maxaa maxaan cabdi cabdi shukuur cidin oo ku soo diray xusunkii xaakimka dadku wuxuu isweydiinayey waa maayarkii mucaanada iyo dawladdii oo kulmiyaha sidee baa u wada shaqayna waxaa u dhexeeye ilaahay baa karisiiyey maalkuu ku soo dhiiray wax weyna way qabteen wax weyna waa qaban doonaan waxaan leenahay kollayba waan waxaan ula shaqaynaa xusbaxaadkaa ula shaqaynayna walaalka iyo cabdi cabdishakuurna waanu ku mahadinaynaa waanu ku soo dhaweynaynaa annaguna waanu la shaqaynaynaa waanu u shaqaynaynaa waxbaan ula qabanayna waxaan leenahay ha laysku dulqaato ha la iscafiyo ha la wada shaqeeyo walaalnimo ha lagu shaqeeyo anaguna waan soo dhaweynanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad umaadeen aad iyo aad umaadeen waxaan siin lahaa kelmad sundaan maxamed oo sundaanka beelaha gabooye gobolka saaxida laba kelmood soo halkan nooga yidhaahdo ayaan siinayaa malaa qolada jigaanbaa dee meesha iska haysatay isagoo nin saa yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وسيهده gudoomiyaha xusbiga kulmiye maarayaha jifadda badbalaah sulaadiinta gudoomiyaha golaha degaanka xildhibaan cabdirashiid dadweynaha reer balbalaah rag iyo dumarba ciidamada qalabka sida dhammaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi kolley waktigu wuu iska kooban yahay annagu sulaadiintii gobolkaanu nahay ducaanu leenahay waxaanu u ducaynaynaa labada xildhibaan ee xisbiga kulmiye ku soo biiray in ilaahay ku asturo gobolka wax weyn bay ka qabteen waa haliyeeye qaran weliba cabdishakuur waa nin ballaaran dadku midha waxay u haystaan u ciise muusee carabtuu ku jira gabooyuu ku jira cidulbau ku jira intaa waxaan ku dari lahaa intaa waxaan raacin lahaa sulaadiintu ducay leeyihiin asxaabta qaranka waa u dhex waanu soo dhowaynaynaa xildhibaanada xisbiga kulmiye ku biiray wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad u suldaan u mahadsanyay halkaan waxaa inoogu xidhmay khudbadihii ay soo jeedinayeen odayaasha dhaqanku waxaan doonaynaa iminka inay halkan ka hadlaan haddii ilaahay ka dhigayo qolyihii axsaabta ama xisbiga heer qaran ismaaciil baanu yeedhayaa aare xildhibaan aare inoo cimur ismaaciil mumin aare ismaaciil mumin aare
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga kulmiya iyo hoggaanka xisbiga kulmiya golaha wasiirada golaha baarlamaanka muxuu ahaa golayaasha qaranka xildhibaanada golayaasha qaranka dadweynaha reer berbera rag iyo dumar waa salaamantihiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga saaka waxaa sharafiyaa inaan berbere joogo waayo berbere shaksiyan baan jecelaho waxa weeyaan waxay dalka kaga taallaa halka wadnuhu dadka dadka kaga yaallo halka wadnuhu dadka kaga yaallo ayay berbere dalka kaga taallaa sidaas daraaddeed baanu jecela dadkeeduna waxoogaa xaggaa galbeedku uu yar makalaayo wuu yar qabqabow yahay oo ajajacdiisu ma badnaa waxaan saaka xafladan halkan aan u nimidnay sharaf muxuu ahaa sharaf buu leeyahay wiilka la isugu yimid xag kalaan idinka sheegayaa ee meeyarada dalka waa la qiimeeye waa number one ogaada reer berbero ilaa maanta la joogo meeyarada dalka inankaasan kow ah waa idiin sharaf innagoo dhanna waa inoo sharaf xisbiga kulmiye inuu la shaqeeyana xaggaa aanu galbeedkaan kayn waxaana dadkuwa waa wada kulmiya waa qof jooga iyo qof niyadiisu kulmiye tahay un weeye kolkaa waxa weeye hadday niyadiisa hadduu xagga niyadda inagala jiro waxba male qaar badan oo inka badan baa niyadda inagala jirta kulmiye xag kaloo saaka la aadaba male xag kaloo saaka la aado baan jirinba waxa kaloo dhan ii ku daray in badan baa laga hadlay dalka iyo waxqabadka iyo dawladihii soo maray waxaan cishooyinkan oo dhan aan la yaabanay in dawladdii kulmiya laleeyahay naga daaya dhagaxdhiga naga daaya dhagaxdhiga yaale waxqabadkii ayaa lagu haysta kulmiye sharaf ba u tahay in dawladdii kulmiye laleeyahay odaygiisii ilaaliya laleeyahay naga daa dhagaxdhiga dhagaxdhig badana dhagaxdhig badan waddooyinkii baa la ysku haystaa oo war dalka haddaanay dadkiisu hore u marin yaa yaa u imanaya xalay waad erkaysaan burco shan baabuur baa isa jirta adhiggii yaraa ee lala soo yaacayay ayaa halkaa ku dhammaaday iska daa dad iska daa kolkaa waxa weeye dhaqaalihii dalku maalin kasta shilinkan la bixinaya maalin kasta waddadaasu laayuu ku burburaya waddadaasuu ku baaba'ayaa dad ahaan haddii alla kuu roon yahay dad ahaan iyo dhaqaale ahaan waddadaa xun buu ku burburayaa dhaqaalihii dalku in wax laga qabto in laga doodo hadalkeedba ma yaalo arrinkaana ogaada waxaan anagu kaga baxayaa muxuu ahaa waan soo dhowaynaynaa haddii aan nahay xisbigii kulmiye ciddii alla ciddii kastee dalba nagama maqnee intii ku soo biiraysa waa la soo dhoweyna xisbigu goor kasta wuu soo dhoweynaa dadkaa iskale asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan kuwi matale waxaa leeyahay xildhibaan ismaaciil xasan cismaan inuu kelmadiisa halkan ka idhaahdo
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على نور الدنيا والدين مدوبيها قلمية وسيرة صلاة dadweynaha reer berbere maantao dhan qorraxda taagnaa waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu midi waa iga kaftan waxaan kula kaftamaya saaxiibkay xasan xaaji maxamuud xasan garweyne nin baa hashiisii u filayay inay rintay ayaa uu kiciyo dabadna way goojin weyde halihaye ma gooji amaha goojinne geela deerta dhalayaa lagu tirinayaa buu yidhi xasanow waxaanu kugu tirinaynaa unagu maanta laga bilaabo xubin ka tirsan xisbiga kulmiya waananu ku tirsanaynaa haddaan intaa uga hormaro labada xildhibaan ee inagu soo wareejiyey taageerayaashooda waxaan dirayaa raggaasi inay rag qiimahooda iyo qaayahooda leah yihiin aanay yihiin markaan labada xisbi ku kala jirray xisbiga kalmiye ka ucud raggii aanu far kala bixi weynay ee dagaalka ugu adagi uu berbera nagu dhex maray anugu maalin kama bixin bishii ololaha raggaasi waxay ahaayeen raggii noogu adkaa maantana hadday taageerayaashoodii nagu soo wareejiyeen waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin idinna berrun baa noo iman doontaane ma dheeridin intaa ka bacdi waxaan taabanayaa oo aan doonaya inaan ka hadlo dalka maanta waxa ka jira dabaylo badan ayaa ka socda dabayluna labuun bay u kala baxaan midna waa foore oo roob bay keentaa midna waa dabayl xagaa waxaan leeyahay reer berberow dabayshaa maanta dhacaysa ee ka daawanaysaan miidiyayaasha ee ku soo baxaya joornaallada waa dabayl xagaa wax badana ku dhega taagina waxaana weeye berberi waa meel halbowlaah waa waxa weeye waa xundhurta ama waa lafdhabarta somalilan waxaan idin leeyahay wax walba waxaa ka hormarisaan nabadgelyadiinna iyo dantiinna durbaan beenana inaan laydin garaacin ta kale war waxaanu nahay xildhibaanadiinnii baanu naha doorateen xildhibaanka waxaa loo doortay inuu ka hadduu mid egaan yahay iyo hadduu mid qaran yahayba inuu dantiinna ka hadlaa loo doortaa maanaan yaraysan tabashooyin badan baa jira tabashooyin lama waayo tabashooyinka jira ee aad tabanaysaan ee ugu horraysa laydhku iyo qodobbo kaleba kulaylkaayna haysta madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan baanu u gudbinnay waanay hor taallaa inuu go'aan wanaagsan ka soo saaro oo dadkiisa u naxariisto nalka u jebiyana waxaanu filaynaa inay dhowaan ay ka soo bixi doonto natiijo warseetaanku bushaaraysta idimaanaan gabin sidaasaanu hawsheenna ugu jirnaa manaanaan idin yaraysanin idinna waxaannu idin leenahay inaad hadalkayaga maqashaan oo wixii waciya jira ee korba socda inaad ka sugtaan xildhibaanadiina iyo ciddii xukuumadda idinku jirta ee aan suuqa wararku tiidha kuteena aanan idinku keenin maanta waxa weeye waa mada ballaadhan hadalkuna waa la badan yahay soo dhow waxaanu leenahay qolooyinkaan lagu soo wareegey ee ka soo wareegay ucid gacmo furan baanu idinku soo dhowaynaynaa waa kaalin naga bannaanayd oo aad maanta soo buuxiseen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad iyo aad buu xildhibaanku mahadsiiyey hadalku wuu badan yahay waktiguna wuu yar yahay waxaan codsanaynaa in lasoo koobkoobo hadalka xildhibaan cismaan cabdiraxmaan cismaan caali baan u yeedhaya
bismillahi raxmaan raxiim madaxda reer qaran reer gobol iyo reer degmo ee lagala soo qayb galay xafladan aad baan u salaamaya barlamaanka sidii cilmi roob la yidhi xildhibaanada iyo taageerayaasha caqligoodii lagu soo wareejiyey iyo taageerayaasha la socdaba aad baan u salaamaya nimankan aadka loo ammaanay cabdirashiid iyo cabdishakuur waxaan leeyahay waa asiibteen ma ydaan qaldamin mucaaradnimada inaad ku raagtaan may ahayn beesha mucaaradnimadeena laguma raago waxaan leeyahay waanu idinku soo dhowaynaynaa aad iyo aad baanu idinku hambalyeynaa inaad go'aankaa qaadataan qodobka keliya inaan raacinayan doonayaan xafladdan uga faa'iidaystaana waxaa weeye reer berberow dhowaan golaha baarlamanku ama golaha wakiiladu wuxuu ansixiyey xeerkii takaaliifta cashuuraha waddooyinka xeerkaas oo aanu ugu tala gallay oo aanu ku waajibnay cashuuro fudud oo aanu doonayno in wax lagaga qabto waddooyinka meel kastoo dalka ay ka yihiin badbari iyo galbeed waxaannu idiin soo jeedinaynaa oo aannu idinka codsanaynaa xeerkaas in aa cashuurtiisa bixisaan oo ku tala gashaan waayo waxaa soo marashanayto waddadii berbera oo muxuu ahaa ilaa kalabadh intaan ka soo arkay wax badan laga qabtay oo aan isleeyahay cashuurtan markaynu bilownana inta kale iyo waddooyinka kale waxay suuragal inoogu yihiin inaynu wax ka qaban karno waxaa jira dad tiro yar oo xildhibaannaah oo meelaha ka qayliya oo idhaahdo lacag baa la qaatay oo waxaa loo ansixiyey xeerkaas lacag baa lagu qaatay waa beenaanayaal weeye maanaa ku qaadana dadkayagaan ugu danaynay dadkayaga in wadooyin loo sameeyaan ugu danaynay gobollada iyada in lama xidhaan isku ayaan ugu talagallay oo lagu danaynay in wada xumida lagaga baxaan ugu talagallay waa qaar dhaqankooda marka hore la xidhiidhi jiray oo cadcad ka soo jeedaan oo ah kuwii toddobada sannadood mucaaradada la dagaalamayey weeye waa kuwii mucaaradadii la dagaalamayey hogaaminayay baa ku jira waxaanu leenahay dhag ha u taagina cashuurta ha bixiya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad iyo aad u xildhibaan ku mahadsan yahay mar walba waxaa naga xasuusinaa hadalka in la koobo oo la yareeyo sida xildhibaanku yeelo kale xildhibaan ibraahim axmed haybe ibraahim kacaal ayaa halkan ugu yeeraya inuu keladiisa idhaahdo faryaka fadal xildhiba
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرك وروح عن السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كذب وحنا أدو مهر نغيا إنتي ملسا قرد بان صوت أما قابسي نغو مرتقاتي أن مرتقاتك كنمي آديات بارو مهر نغينا وحن سود ويلنا أدانو نهاي xildhibaanadii golaha wakiilada ugu jiray xisbiga kulmiye waxaan soo dhoweynaynaa beelaha ay ka muuseen miisaan kale ardaayada ku soo biray maanta xisbiga kulmiye oo aannu aada ugu baahnayn oo muddaba aannu tabaynay maantana iskeenay xooggooda iyo cidudooda qiimahoodana aanu garanayno qadaraynana aad baannu soo dhoweynaynaa waxaananay soo dhowaadaa soo dhowaada soo dhowaada waxaan intaa u dhaafayaa meeyarka magaalada anagu shalay baa dhunay gaabtii xalay iyo taaka iyo magaalada waan marmarayey waxaan ku marmarayey oon eegayey berbero oo aan magaaladaydiiya ayaan eegayey bal waxa u kordhay bilicdeeda iyo wadooyinkeeda iyo waxqabadkeedaan eegayey waxaan qirayaa meeyarka maanta joogaa halkii raggii hore ay gaadhsiiyeen inuu ka sii anba qaaday sanan rogayna magaaladii wax badanna uu ka qabtay waanan ugu mahadnaqaya waanan ku ammaanaya waxaan intaa u dhaafaya sarcireeddu waa halkeeda laakiin maanta meerkayna hor jooga iyo xildhibaan cabdirasiid waa nimankii shalay shan farood iyo calaacan lagaga qaaday meeyarnimada magaalada berbera xooggooda iyo qiimahooduna halkaasay ka muuqdaan waxa haddaanu xisbiga kulmiyo nahay sarcireeddu waa halkeeda waxaanu la yeelanaynaa ama aan soo dhowaynaynaa in xukuumaddayadu iyo xisbigeegu ay meeyarka iyo xildhibaanka nagu soo dhiiray ay la yeeshaan wada shaqayn dhow gacmaha la ysqabsado horumarinta magaalada iyo go degmada aad iyo aad looga shaqeeyo waxaan intaa u dhaafayaa hadaluu halkan xildhibaankii ga horeeyey ka tilaaxay maalin dhoweyd waxaa joornaalada ka hadlo aad wax uga qoray saciid cilmi hooblaa ka hadlay waddada berberu ka hadlayey markuu ka hadlayey shanka toolaa xildhibaanadii gudbiyey sharciga takaaliifta anigu markaa berbere waddadeeda maan arag shalay baan soo maray waan la yaabay bilowga lagu sameeyey iyo waxyaabaha iminka kabkabka inta meelada u marayso oo la dhigay oo laami midoobo la dhigay oo sidaan u socon kolba laami midoobo la dhigay aan ugu nimi waxaan leeyahay waa bilow wanaagsan xukuumaddana waxaan leeyahay waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhammaystirtaan waddada berbere iyo hargeysa sida ugu dhaqsaha badan waxaan leeyahay lix bilood kadibna qiimayn baanu samaynaynaa sharciga dib baanu eegaynaa wixii dadka takaaliiftai aanu saarray in wax looga qabtay iyo in kalaanu eegaynaa midna waan idiin sheegayaa sharcigii aan gudbinay wasirxiisu maanaan gudbin lacagtuna wasirxiis kuma hoynayso lacagtu khasadda dawladday ku hoynaysaa yaa khalad laydin sheegay xibsigaa loo gudbiyey iyo xibsigaa watay midina ma jirto xibsuu ahaa wasiir ka taga xukuumadda oo sharcigii ay golaha wasiiradu soo gudbiyeen noo sharxay buu ahaa ee inoogama dhowo wasiirada kale halkaa takaaliiftu ay ku hoyanayso waxba ugama dhowaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xildhibaan bukhaari ayaanu yeedhay in kelmad laga idhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبعد آه، waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh ee ka soo qayb gashay آه، xafladda tan ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse bihi cabdi iyo ku-xigeenkiisa maxamed kaahin آه، gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa آه، baashe xildhibaanada golaha wasiirada uu hogaaminayo wasiir xirsi halkaa markaan saa ku dhaafo kulmiya waa xisbi ballaaran oo qaadi kara capacity fara badanna u leh in dhammaanba bulshada reer somalilan uu noqdo oo hooyo oo maxaan ku yidhahda wada hogaamiyo taa halkaasaan ku dhaafaya hal arrin baan rabaa inaan sheego berberi waxa weeye halbowlaha dalka anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka sanaag oo ah gobollada gobolka ugu fog wadana ma laha sidaa og tihiin oo wadada xitaa googo-aan ma laha waa gobol buuro iyo xeeb iyo wax walba laakiin aan lahayn dekeda lahayn wadana lahayn misle waxa uu ku jiraa gobollada somalilan difaaca ugu horeeya ee jecel somalilanimadu inay hirgasho ee taariikhdiisana aad ka wada dherigsan tihiin waxaa runtii su-aalay soo hal fariin bay soo faray fariintu baan idiin sheegaya alu reer berbero fariintaan idiin sheegaya waxa weeye maalmihii dhaweyde laga hadlayay waddada dhisideeda gobolkii ugu horeeya ee jeclaysta ee taageera ee xildhibaanadooda yidhi gacanta weynaa u taagtaa waxaan gobolkan ka soo jeedo waxaase la filayay ay yidhaahdeen waxaanu doonaynay berbere ama gobolka saaxib inuu noqdo gobolka ugu horeeya ee taageera ee yidhaahda dhisida waddooyinka iyo cashuuraha taageera inuu gobol ka noqdo ayay aad iyo aad u rajaynayeen sababtoo wax kale uma jeedin waxay doonayeen inay yidhaahdaan berbera dekeda iyo waddooyinka soo galaba hadday tahay waxa weeye waa halbowlihii dalka tusaalahaan idin siinaya saaka waxaan soo maray halka xoolaha lagu rogo waxaa joogay xoolo ka yimi deegaankii anigu aan ka soo jeeday waxaan jooga dhulka ugu idaha badan idaha iyagii baan saaka ugu tegay oo halkan la keeno warankii oo jooga marka maadaama wankii ka imanayay nugaal iyo ceelaf way agtiisa iyo ceelgaaba halkan imanayaan idinka waxaa laydinka doonayaa inaad taageertaan oo cashuurta iyo hadday tahay dekadiibaa meesha ku taallaa waxaa ku yaalla degmadii ugu maxaanku ya dakhliga badnayd inaad taageertaan oo waddooyinka oo muuqaalkiina tiifiyada laga arko oo weliba halkan aa uga ballan qaadaan waddooyinkaa inaad dhisaysaan gaar ahaan waxaan reer berbera bariyadii ka sida reer saneer waxay idhaahdeen mataanaynu nahay saaxiibbana waa nahay xeebna waa ku wada naalla wax badanna way naga dhexeeyaan waxaanu idinka codsanaynaa inaad saami weyn oo ballaadhan waddada iyada iyo dekeda iyo deegaanka iyaga ku taageertaan sida annaguma berigii dekedan iyo halkan dhisayaan nagu taageeray fariintaasaan idiin sidaa waana idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad iyo aad buu umahadsan yahay xildhibaanku waxaan kusoo gabagabaynaya qolada xildhibaanada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada baashe inuu kelmadiisa la yidhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرفك dadweynaha ka soo qayb galay waxaan idinku salaamayaa salaanta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dad xildhibaano badan iyo salaadiin badan baa ka hadlay shirkan sheegay muhiimadda ay leeyihiin labada maayarka iyo xildhibaanka ku soo biiray maskaxdooda ku soo biiriyey xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbi weyn laba laba adan ubaan odhan lahaa waxa weeye laascaanood baa markii laga dhigay degmada ayaa nin xaaji xuseen la yidhaaho berbere malcaamad ku haysto reer laascaanooda ayaa waxaa lagu yidhi laascaanood degmaa laydinka dhigay xaaji xaaji ibraahim umategasta markaasuu yidhi maye wuxuu yidhi shuruuday leedahay inaan tago laascaanood iyo in kale wuxuu yidhi hindiyi ma joogtaa waxaa layidhi hindiyi ma joogto wuxuu yidhi carabi ma joogtaa may carabi ma joogtaa layidhi wuxuu yidhi isaaq ma joogaa maya baa la yidhi wuxuu yidhi tegi maayo halkaygaan berberaan iska joogaya ree berbere waxaan leeyahay horta hindidii ma hayno oo carabtii ma hayno oo hartigii hartigii deganaan jiray magaalada berberaa ma hayno markii ugu dambeeyey maayor ku-xigeenku wuxuu ahaa nin reer laascaanood u ahaa weli waddo iyo iskuul aad u bixiseenna weli ma arag marka waxaan idin odhan lahaa ee, ma- ee, nimanka si aad u soo jiidataan aqallo badanna waanu ku leenahay magaalada waa idinla degannahay waxa weeye hanala ka dhigo qolada saddexaad ma odhan karo qolada labaad ma odhan karo laakiin qolada saddexaad آه، waxaan ee, ee, maayarka cusub waxaan ku ku gogaabinayaa wadooyinka iyo iskuullada inuu qaar inooga bixiyo marka waxaan leeyahay waxa weeye ee, aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda fiican ee reer berbera sida wayn uga soo qayb galeen waa cudud kulmiye kusoo lu- ku soo korodhay markii doorashadu dhacaysay ayaa nin udub ahaan jiray oo wadaadahoo wuxuu la talin jiray ee wuxuu u faalin jiray ee, dawladdii hore ee daahir yaale marka doorashadii hore baa loo yeedho waxaa la yidhi adiga waa xaqiya sheeg markaasuu wuxuu yidhi daahir yaale maxaan ku helayaa wuxuu yidhi adigaa helayaa madaxweynaha laakiin cididaa in leeg ayaad ku helaysaa waa kii ku helay siddeetanka waagii dambaa loo yeedho waxaa la yidhi eh, waa weydiina waxaanu idhi maxaad u tiri ciddida wuxuu yidhi waxaan islahaa nimanka esenen nin eh, darafyadaa dooran maayaan marka eh, eh, sidaas aanu idhi ciddi markii dambe ciddida ay noqotay siddeetan noqotay baanu laha subxaana wataala waxaanu maanta tii dambe yaa maanta la dooranaya dhirta oo markaa ca- ee, qorraxdu qabatay oo caleentu qaarna yalow yihiin qaarna giri yihiin buntooxidna geeyo wuxuu yidhi dhirtaa ma aragtaan markaasaanu idhi haa caleenteedu waa maxay waa calankii kulmiye wuxuu yidhi kulmiyaa helaya sidaa aad u aragta caleentii ay green iyo yalow u noqotay marka waxa waxay na tusaysaa waxaa weeye taageerada berbera ee doorashada soo socota in kulmiya ku soo noqon doono ee ka saddexaad baynu ka fekeri doonaa inaynu iska gudbino iyo inaanu ku sii wadno ee ka saddexaad baynu ka wada tashananaa laakiin taageeradan waxay muujinaysaa reer berbera cududay la yimaadeen doorashada soo socotee la geli doono in ee, kulmiya mar labaad loogu celinayo iyo mar saddexaad marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybka halkaa ku soo qoray waa idin salaamayaa ee halkaa ka sii wada ee xildhibaanadu ee xisbigoodii bay ahaanayaan laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda iyo iyo taageerasha kulmay ay ku biireen rag badan baa jiro oo maskaxdoodu la socoto ee xisbiga kulmiye marka waxaan leeyahay kulmiye ha noolaado reer berbera ha noolaadeen soomaaliya ha noolaato mujaahidiintuna ha noolaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xubin golaha guurjida baan hadalka siinayaa xildhibaanbey hadda boobe ayaa laga kalmadoo siinaya oo xubin golaha guurjida taageerayaashii firfircoonaa ee meeyarkana ka midka ah xildhibaanka guurta deyb xasan boobe
xildhibaanada ee, wasiirada ee, saxaafadda dadweynaha sharafta leh ee, taageerayaasha labada musharraxa labada ee, labada xildhibaana waxaan isku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, horta berberi sideeda waxay lahayd marka xagga kaambeynka la eego saddex laacib bay lahayd saddex laacib Een, saddexdii laacib ee xagga kaambeynka berbera horta mid xusbigan kulmiyo hore u sii joogay oo waa jineer cali xoolxool wuu ka sii horreeyey waxaa soo galay laacibkii labaad ee gobolka saaxiiboo la yidhaha cabdishuur maxamuud xasan oo xildhibaanka inuu kasoo wareegay waxaan idiin sheegayaa dee xusbiyadii kale malaa waxba looma helin xusbiyadii kale malaa berbero waxba lagumay hadhin waxaan leeyahay een, waxaa aad iyo aad ii u sharafa oo ii sharafa maanta waxaa la yidhaahdaa labadan xildhibaan waxay wataan berbera kala barhkeed bay wataan inta badan boqolkiiba siddeetan way wataan waxaanay yimaadeen xusbigii kulmiye waxaa la odhan jiray dee kolley haddaanu xildhibaanada nahay in yar baanu hoos u dhigi jiro waxyaabo badan oo dawladdu qabataa baanu hoos yar dhigi jiray haddaanu xagga mucaaradka nahay waxaan leeyahay horta dadweynaha reer berbere iyo dadweynaha somalilanba dawladdani markii ay qabsatay dalka waxay qabatay ee ugu horreeyey waa wax dadkao dhan wada khuseeya waxay qabatay xiigii iskuullada dhex oo dhan bay inaga dhaaftay oo aynaan hore u hayn waanay ku mahadsan tahay tallaabada labaaday qaaday ciidankii somalilan iyo shaqaalihii somalilan baa mushaharkii bay u kordhisay waa tallaabadii labaad tii saddexaad waxay ku guulaysatay inay ciidankii ku xidho darajooyinkii oo u sharafa waxaan leeyahay waxay soomaalidu ku mahmaadaa deer guura raac iyo carruur baa loo kala sheekeeya waxaan leeyahay haddii guddoomiyaha iyo cid kale loo kala sheegayn jiray maanta way soo afxidhantay waxaan leeyahay xusbigiinidu wuu ku soo dhowaaday ee yaa laydin kala sheekay maan leeyahay xusbiga iyo xildhibaanada kusoo biray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad xildhibaan ku mahadsan yahay waxaan ku soo dhaweeyay dhinaca dumarkaan wareegaya iyo taariikooyinka kuwaas baan siinayaa laba gabdhood
golaha wasiirada ugu horeeya wasiirka firfircoon ee cadalhaynta badan somalilan ku haya marbaa maalinka i yeedhan way fadhiistan sursebere goos baa soo gashe aan weydiino wasiir xilsi waxayna basinkan xilsi la hadalaya ka waran waxaana idin adeer weligii boqol la hadalayo miyaa aragteen waa ninku hadduu raggu labanaya la lulaya hala kaayo maa idhi waa fariida ninka hala kaayo waxaan leeyahay waa wasiirka kenya ee wasiirada somalilan kow wasiirka wasiirada lagu magacaabi karaa waxaan leeyahay wasiirka kenya ee hadduu ku dilaya toos ku dilaya hadduu ku noolaynayana toos ku noolaynayo su-aashana ku siinaya ha hama maya aan ku celcelinayn waxaan leeyahay wasiirada somalilan war sidaa wasiir xisbi oo kale noqda waxaan leeyahay dalkana haddaan xisbi jirin war malaa halkan meynaa gaadeeneen waa deer ayaan u baariya ooyna ka daaya waayo farid weeyaan war faridkiina waa la daayaaye lama caayo qolkii la hadalhaya haddaan aragto weligii boqol la hadalayo su-aal baan weydiinayaa weligii boqol la hadalayo miyaa aragteen war ka jawaaba dee faridka daaya inaadee ragga haddii ilaahay laba diya hadduu sideed iyo labaatan uga dhigay ninka daaya waxaan ka hadlayaa waxqabadkii xukuumadda waxqabadkii xukuumadda waxaan leeyahay dardaaranayaa sidaa iyo dadkaygu inay maqlaan xumaanuu lama durduunkee samaan baa lagu daraa waxqabadkii dawladdaada dadkaaga haddaad u sheegto shakiga kuu diidi maayo muxuu kugu diiday xumaantiba waad sheegaysaane waad wanaagana adeer ku dartaan xumaantaba in adeer waad sheegtaane dee in adeer wanaagana ku daro ragga waxaa tira war waxaana waad qabateen waxaasina waa idinka dhimaynin adeerayaale ku dara anigu waxaanba ka baqaya intaa shanta sane dhammaan inaad tirahdaan kulmiya waxaaniba ma jire ilma adeera noo fadhiyo noo noo ahaada faraabulaan daawano muunad noo ahaada dardaaran ayaa sidaayo dadkaygu inay maqlaan xumaanuu lama durduurtee samaan baa lagu daraa waxqabadkii dawladdaada dadkaaga haddaad u sheegto sharciga ku diidi maayo hogaanka dalkeena wuxuu hanti keenay hankaaga la kaasho hankaaga warbal kelmadaha u fiirsada hogaanka dalkeena wuxuu hanti keenay hankaaga la kaasho badbaadiya qaranka bulshada kaaba halkii baa ka bedelaha danyarta badbaadshe bilaash uga dhigaha waxbarashada baahaday wuxuu buugiisa bayaanugu raaxay mudabakada bayde مخروطون عن قانون يعرفوا حتى حبايا تبقى فيها تعبانة مخروطون عن قانون واحتلت كتاب تعبانة وانت كتاب شعب كانوا شقاروها بقتيا يا مشاعر كوبير شنفتونا بدبات شي لا بقول كيما بقول شقاروها بقتيا يا مشاعر كوبير شنفتونا بدبات شي لا بقول كيما بقول وحبوكي سبيان وقاحين سبا كما بيري تاريخ دم بوتو إلا إن بيان مغرطو وحو بلقاتا قري وحي يربو كبقصي مشاعر وبلا هذا وحي روح بقى حسن يا وي كمو بقصي لسولة قصدريه انت والله والمحل لوغيه قصدريه اي حكومة دي هورا كتاكا الله المحريسة محل لوغيه قصدريه انت والله وراقها عد عد baa loogu yimi ilaahayna dilaya qasadihii daboolaaday tahay nagu nima jurbadii ma wada bixi miisaaniyada dahabka iyadoo daciif tahay doorkuna ku labalaan danyarti iyo agoonti iyo caawimadii gudeen weligay caawima la bixinaya ma aragi makana ilaa anigaa laysiiyaaba haddi lagoon bal hadda ka warrama weligay ma lagu bixinaya danyarti iyo agoonti iyo caawimadii gudeen وعن عشورتي لقوبة يوحي بونوي بلاش لقوق هذا جري والقراني هورين نقا هورين الله ونحرسته وانو فلسة جاسة ونقا لقوق قرية مالي أمر ولي بويدر كيسي لكن حكومة الكلمية ورعاقات بيا لقا معبا والله كتاب مصبا صبا بشير أنا قاعد أحجم لنا ويدية ورسة لك الشيء قيسي عشورتي لقوبة يوحي بونوي بلاش لقوق هذا جري hadeer waa booli qarano barkaa la isku taagaya haddii yar la maqlo wallaahi waa dee waa dirdoog xor buu shaqeeya yaa macana ya qashinkii direedada daaradaha ka soo galay oladaha ninka u diraad naga daa naga daadiya tahay war miyaan madaxweynuhu markuu dalka hele fargeeto qaadano aanu ugu horeyna wasiirada horgalno qashinkii naga furin war haadaha ragga iga dambeeyo ha ragga iga dambeeyo xodka diidaay ha haadaha waxqabadkaagan dahabkaa waxqabadkaagan dahabkaa anaguna deeqoo ku dambaaldegayne daadihii adduunyada dayinkayaha kula jiro haddaan lagu dambaabayn siyaasigu dalka lahayn dalka hore ugama dhicin waxaa door ka qabataye daadihii adduunyada dayinkayaha kula jiro waamuda sheego madaxweyne u hambalyaaya oo wasiire u qabto u hambalyaaya oo kuwa aan wax qabanana sheega anagu rintaan ugu hadlayna hadana qabiil mihii ciddaa odhani hada maagtii ma waxaan leeyahay runtaan gaalnimada dhan baan dhex lahay war hadda odayadaas cuqaasha iyo waxgaradkana waxaan odaya inkataan dee dood garaan ku fiicnay raalliga hadlaynaada haddaan waktiga badiyey waxaan leeyahay cuqaasha xukuumaddaha lala shaqeeyo waa nin maadeerayaa rag waaweyn baa keenay waxa dumarku ka xishoodo raggu iyay samaynin oo tiifigana isu soo fadhiisanaysaan ee intaad cumaamada soo qaatoonaysa haddaan hay suldaan hebel sandaradda reer hebel waxaan u jawaabayaa hebel hebel waa nin maadeerayaa dalka sidaa laga daayo hadduu hadalku gabaygaasaan dhikar iyo caqiidaa la yidhaahdaa hadduu hadalku suuqyada camiro waa cilmadihii hadduu hadalku suuqyada camiro waa cilmadihii cilmigeed waxaan la arag bacaa la soo baxay tiifiga caanka ayaa la iska caayaay egalii iyo googa ayaa la isu celiyaay cuqaashiyo waxgaradkii ayaa gabaycodkoodii casiiskii ilaahow adaan ku cabanaynaay ragga yaga caqiidadii raggow noogu soo celiye caafimaad allow siita cudurkuu gaadhay war xanuun baa ku dhacay aan dawanahayne u duceeyan ilaahay ka dulqaado u duceeyan ilaahay ka dulqaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad bay umahadsantahay waxaan olada maamulka degmada ayaa tirada odhanaysa agaasimaha ama siduwaha awqaabta sheekh sulaymaan ayaan kusoo dhaweynaya kelmadin la yidhaahdo oo ka wakiila maamulkii degmada ee laamaha dowladda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنا قولان ما هي كلمة ما أنت دايرة واحد لنا يا لبا كلمة دوا كفتنا ومركا كوباد مير عبد الشكور يا حلبا عبد الرشيد وحن كسور دوين يا حزب كلمية لو صاحب أنو نهايو آدي آدو قال يا هايين dad badan baa camal waayey maanta oo shaqo waayey qoladii odhan jirtay maamulkii waa qaybsan yahay sheekh saleebaanno qoladaasuu raacay qoladii kalena dhinac kale u guranayaan way camal waayeen maanta maanta waxaa isku mid ah oo horena isku mid ahaa maamulka gobolka oo aan kala baxsanayn barasaabka gobolka maareeyaha dekadda iyo meeyarka magaalada wax haba yaraatee kala soocani may jirin mana jirayaan ninkii intaa ka baayac musharaynaya maanta ganacsiga waa ka dhammaaday qodobka kale labaadna wuxuu yahay waxqabadka meeyar cabdishakuur inuu maanta niyadiisa iyo xooggiisa kulmiyo ku biiriyayo xukuumadda waxa ku dheliyey oo sababay waxa weeye markuu mucaaradkii noqday bahalka waraabaa la yidha muunadiisa yeeshay waraabuhu nin waraabaa la yidhi hooyadaabaa dhibatay waraadaa la yidhi waraabow hooyadaabaa dhibato wuu qoslay markaasaa haddana la yidhi waraabow hooyadaa way nooshay markaasuu haddana qoslay markaasaa la yidhi war way dhibataa la yidhi maxaad la qosashay markaasuu yidhi iyadaan ku cashaynaya markaasaa la yidhi war way nooshaa la yidhi maxaad ku qosashay markaasuu yidhi caanahan ka jaqaya war si markay mucaaradkii noqdeen niman aan xumaantii iyo wanaaggii kala saxahaynin ee ay midabka waraabaha yeesheen ayuu meeyar cabdishakuur yidhi walle adna la waraaboobi maayo waayo waxqabadkiisaa muuqanahay taa waxa weeye meer cabdishakuur ta labaad berberi waxay isu beddeshay waa maahmahan aan ku soo gebagabaynayo berberi waxay isu beddeshay waxbaannu diraynaynaa waxaannu diraynaynaa ragga meelaha badan ka hadhadla waxaannu diraynaynaa oo aannu sheegaynaa inaanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo shacabka uxukumla'aanays haynin ee nin marfash fadhiya oo qayalaaya oo laba mijood raadinaya inuu madaxweynaha jaraa'idka ku qoro maalin maalmaad ka mida waa idinka qoslinaya nin baan meel kula kulmay markaasaa laygu hi ninkaa miyaa taqan markaasaan idhi maya gaariga isteerinka gurigaygaan ka soo baxo faruhu ka qaadqaadaya wuu isla sheekaysanaya waxba magacaabi maayo waa ninka ugu qoraalka badan le ugu cayda badan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waana ninkaynu ugu waana ninkaynu joornaalada ku iibsanna ugu dhegaysiga badan nahay wallaahi haddaad muuqaalkiisa aragtayna aad la sheekaysanay warqadiisana waad akhriyaysa mid aanan muuqaalkiisa la hadlaynin warqadiisana akhrimayno taasi mid weeye ta kale waxaan iyadana maamaadan ku soo koobaya waxay tahay maxaa sababay reer saaxiib inay sida yeelaan maxaa sababay inaynu kala hadhi weyno waxaa sababay inaynu kala hadhi weyno sida aynu sida wada yeelno rag baynu diraynay nin baa waxaa la yidhi isagoo miyigaa ka yimi ayuu islaamtiisii isagoo tuulada ku sii socdo ayay islaamtiisii tidhi ee markaad magaalada gasho il yar ii keen il yartu waa gambado yaryar daldaboosha il yartaa ii keen bay tidhi shay odaya reer baadiyaano aad iyo aad buu u maroo dilacsanaayo abaar iyo xagaa iyo jiilaal ba isu raacayo markaasuu yidhi aduguna il yar ii keen baad leedahay aniguna haddaanu wiigga holbadiin timaaba waan kaa xiirayaa buui timahaba tilima kugu orin maysa buui waxaan leenahay maanta waxay xafladani mara ka tahay rag baanu timaha u xiiraynaa qaar baa laamidii ku qanci waayey qaar baa dekadda la kordhiye ku qanci waayey qaar baa qalabka la keenay dekadda arki waayey iyagoo haasban milyan iyo sanadka aynu joogno modeelkoodu qaar qalabuu yahay iyagoo dekadda xukuumaddani keentay qaar baa arki waayey weliba waxaa ka maragada waan iska magacaabaya ninkaasi jaraa'idkaan ka akhriyayo waa wadaadkii xildhibaanka ahaa ee baarlamaankana ku dhex feegsanayo wey ayaa yidhi dekeda barbara qalab ma yaallo xukuumadduna way ballan qaaday dekedana mubarag baan u malaynaya wadaadkaa xildhibaanka ahi ma sheegaayo xagga kale u baxay waxaa kaloo ku soo koobaya magaalada barbara laamidaa laynoo caddeeyey ee aynu taageernay ee baarlamaanku asixiyey cashuurteeda waa bixinayna qolada reer ceergaabe xildhibaan bukhaari wina yidhi way idin eegayaana waa u jawaabaynaayo qaadhaanka waa ugu horraynaynaa qaadhaanka waddadaa lagu bixinaayana waa u horraynaynaa iskuullada masaajidada dekadda iyo dawladaha hoose dhammaan waa u horraynaynaa waanaanu ku dhawaaqi doonaa lacag idinka fajiciso aad iyo aad uga heshaan reer ceergaabo aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa xukuumaddan dhinaceeda ahaanaynaa waxaan rajaynaynaa jawaabta u dambaysana aan ku soo koobaya xildhibaan siciid cartan aad iyo aad buu umahadsan yahay laydhka uu ka hadlay uu ka hadlay inay magaaladu bilaan laydh tahay horena wuu uga hadlay makana wuu ka hadlay xildhibaanka waxaan rajaynaynaa doorkii u dambaysay markii waddada la ansixinayay wuu u coday waddane laydhka inuu u codeeyeen isagana aad iyo aad uga rajaynaynaa maalinta laydhka haddii alla ka dhigo ayaan rajaynaynaa inuu xildhibaanku laydhkana aanu nagaga hadhin laydhkana waa istaanaynaa aad iyo aadna waan usoo dhawaynayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u sheekh umahadsan yahay waxaan ku soo dhawayn lahaa kelmadiisa inuu idhaahdo xildhibaan cabdirashiid xaaji cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf si kelmadiisa halka nooga idhaahdo waa nimanka meesha u yimi aada loogu tacbiyo
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. gudoomiyaha baarlamaan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wasiirada madaxda heer gobol iyo heer qaran ee reer somaliland dhammaan marti sharafka reer berbera taageerayaasha aniga iyo maayar cabdishakuur saxaafadda odayaasha dhaqanka haweenka dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa markaan u dhaafo marka hore waxaan aad iyo aad iyo aad iyo si kaliya laaba ugu mahadnaqayaa taageerayaasha ballaaran ee halkan soo buuxiyey si kaliya laaba baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa hawshan intii aanu ka shaqaynaynay hawshan aan yar idiin sharxi doono intii aanu ka shaqaynaynay wax waliba lafdhabar baynayay rag lafdhabara ayaa nagala shaqaynayay xildhibaan bidhiir baa u horreeya qolada kulmiye waxay odhan jireen u cid buu gelay laakiin muu gelin annaguna soo waday waxaa kaloo isna xusaya adeerkii siciid ciidme xildhibaan siciid mirowdan isagana saacadaha kumaan telefoon ku wada hadala sheekh saleemaan baana isagana ilaaweyn xorreeyaa suinta suhayb intaaba aad baan si aad iyo aada baan ugu mahadnaqaya hawshii aanu ka soo wada shaqayn annagu mas-uuliyiinta reer somalilan dhammaantood waa laba qayboodu waa qof nominatida oo la magacaabay iyo qof elected oo la doortay qofku haddii la doortay political leader weeyaan bulshadii dooratay isagaa hogaaminaya kolba meeshuu dan u arko ayuu ku jihaynaya annagu ama anigu cabdirashiid ahaan runtii fikirkan aan maanta qaatay oo aan odhan karo waa go-aan siyaasadeed oo dhaxalgal ah waxaan u qaatay dantii bulshadii isoo dooratay dan aniga ii gaara umaan qaadanin waanay ku mahadsanyihin haddii ay igu raaceen kolley shirduceedyadana wixii dambe waanu badin doona midna waxaan doonayaa inaan so xagga sharciyadda baarlamaankiina way joogaan dee guddoomiye ku-xigeenkoodii baashana wuu joogaa ucid waa laba ucid labay ahayd marka hore dee mid waa tiifaysa annagu niyu ucid baanu hayno doorashadii baanu galay aniga cabdishakuur isagu waddanii buu ka soo baxay aniguna marka hore kulmiyaan aha doorashadii deegaanka markaanu gelaynay kollay xildhibaanadii ugu dambeeyey galay baan nahay dee bal markaa halkaa qolada baarlamaankan waxaanu leenahay sharciga ku yaro noqda oo xataa istikradan ku ololeynayna niyu ucid baan ku qoray markaa dee niyu ucidii niyo ucidii ha isku darina baanu leenahay waxaa kaloo annagoo shuruucda waddan shuruucda waddanka annagoo tixgelinayna waxaan doonayaa inaan idhaahdo maanta laga bilaabo muuqayguna waa ucid maskaxdayduna waa kulmiya sharci igu qabanayaana ma jiro taageerayaashayda iyo cid kasta oo iga tala qaadataan waxaanu garannay inay ku biiraan oo si rasmiya taageerayaasheeda ugu biiraan lana shaqeeyaan xisbulxaakimka kulmiyeed soomaalidu waxay ku mahmahdaa faras dabadii nin ka degey meel u dhaantuu waaye qolada ucidna waxaan leeyahay wuxuu yidhi ninkii inan yahay kala tagna ee sheegsheegeen hadhan anigu waxba ka sheegi maayo ucid waa xisbigii aan ka soo baxay ilaa iminkaan ka mid ahay waana ka mid ahaan doonaa dee laakiin kulmiyaa la shaqaynaya cidina iguma qabsan karto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad iyo aad buu xildhibaan ku mahadsanyahay imankana waxaan halkan u yeedhayaa duqa magaalada meeyarkii cusbaa cabdishakuur maxamed ceden inuu soo istaago ayaan u yeedhaya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha halkan jooga madax iyo muto waxa deeqa ee ku filan waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jecelahay inaan soo koobo anigoo ulahaya tixgelinaya dhowraya taageerayaashayda faraha badan ee garbaweynta ah ee igu xeeran ee bacadku uu hayo ayaan jeclay aan soo kokoobo ota waa midka koowaad ee waxaan sheegayaa waxaan doonayaa inaan caddeeyo inaa marka hore waan mahadnaq waan samayna ilaahay baa mahadna marka hore marka labaad waxaan jecelahay inaan madashan ka caddeeyo oo aan magicii hajiro idhaahdo etoobiya waxay ku faantaa etoobiya waxay ku faantaa waxay idhaahdaan hogaamiyihii aragtida dheer lahaa badetanaawe waxaa leeyahay hogaamiyihii aragtida dheer lahaa ee gobolka saaxil ramaax cali hayste magiciiha jira baan leeyahay dhammaanteen reer berbere waxa ay maanta wada qirayaan dhammaan dawladdu waxaay qiraysaa dhammaan xisbiyadu waxay qirayaan cabdishukuur iyo ciidankiisu waxay yihiin isagu u roogaa oo u raartayey oo u muuqday inaan meel cidlaan meel cidla aan la dhigin xilkaa xilkaa uu maanta cabdishukuur qaaday inaan cidla la dhigin ayuu arkaya u muuqatay mar labaad iyo mar saddexaad oo mahad celinaya waayo aragtidiisa dheer baan uga mahad celinayaa aragtidiisa dheer ee u muuqatay ayaan ugu mahad celinayaa ilaahayna waxaan ka dhigaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa la saadaaliyo wanaagga lagu saadaaliyo haddaan aggaa mahadnaga kaga tago waxaan mar kale u mahad celinayaa waxaan ahay xildhibaanka ka soo baxay gobolka saaxil ee ugu codka badnaa maxaa kalifay aniga qabiilnimo dooran qabiil ima dooran ee reer berbera ay doortay wixii ay doorteenna way arkayaan wax ka badanna waan gaarsiinaya insha allah inaan idiin sharaxo maxaa siyaasadda idiin bedelay inaan idin liqsiiyo sida aniguba aan u liqay siyaasaddayda waxa bedelay waxaan ku ololaynayey waxay igu kelifay golaha degaanka inaan imaado inaan nolosha reer berbera maadaama aan xagaa iyo tiyaatoona ka bixin maadaamana carruurtayda kala bixin duruufta maanta haysatay inaan ka bedelo nolol fiican horteedo noloshii aan u horkeenayey iyo himiladii aan lahaa iyo go'aankii aan qaatay xukuumadda jumhuuriyadda soomaalilan madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud sinaayo siyaasadaydii waxay noqotay siyaasadiisii sababtoo ah markii xilka aan la wareegay waxay hambaliyeeyey madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan waxaanu igu hambaliyeeyey xilka iyo mas-uuliyadda aan qaaday waxaanu ii sheegay inaan xisbi mucaaridka aan ka soo baxay inaanu ahayn mid wax u dhimaya marnaba inuu igu farageliyo ama uu igu waxyeeleeyo ama uu culays igu saaro xilkaan ummadda u hayo waxaan ka helay waan idiin sheegayaa siyaasadda dawladda uu hoggaanka ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaan ka helay qalbi furan oo ku salaysan himilada iyo hanka maskaxayda ku jira kaasoo ah inaan horumar gaadhsiiyo gobolka saaxiil siiba degmada berbera markaa maadaama ay iswaafaqeen hankeenna iyo ujeeddada aan leenahay macnaha law macno u taraya mucaarid baan ahay macno ay taraysaa oo meesha ii taalla aniga haba yaraatee ma jirto sababtoo ah wixii aan qaban lahaa ayaaba iminka laogol yahay inaan qabto ummadda u qabto haddii culays dawladda iga haysto iyo hadday dhibaata ay haysato nin qarsadana iyo reer berbero waad iga arki lahaydeen soo ma aha waxaad markhaati ka tihin inaan shaqada aan hayo goob kasta istaago si hagarlana aan u qabto cid iga hor jeesataana aanay jirin waxaan ku soo gunaanadayaa waxaan ku soo gunaanadayaa himiladeeda dheer iyo mustaqbalka aan dhow hadda mustaqbalka fog ma rabo sababta aan nolosheennu way koobantay gebigeeduba gooraan dhiman karamayno mustaqbalka dhow sanadka teedhiinka waynu dhammaysannay waxaa aragteen baynu qabsannay intaa labalaabkeed oo insha allahu tacaala ugu horreeyo waan ugu bishaareeyo dadweynaha reer berbera laydhka waynu haysanaa afar iyo labaatan saacadood dab joogtaa laakiin qiima dhimidkiisa inay hormuud ugu noqdo oo ay garab idin siiyaan oo ay raacaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka saaxiib ee golaha baarlamanka golaha guuntida maadaama aan nahayna kuwa bulshada matelaya inaanu laydhka qiimaha ugu macquulsan ugu jaban insha allahna xagaaga dambe lagu soo gelimaa idinku bishaareeyo waxa aan qabto oo dhan waxa aan qabto oo dhan sharafteeda magaceeda karaamadeeda waxaa iskale dawladda hadda talisa ee hormuudka ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaayo sidaa uu sharcigu dhigayo sidaa uu sharcigu dhigayo kuwii iga horreeyba ay sheegeen waxaa siyaasaddeeda bedelay waxaynu naqaanaa sharciga qofku markuu afrikaanku u baahdo wuu jiidhaa oo wuu jebiyaa laakiin xisbigan wuxuuhi inagu jiidhi mayno jebina mayno jiidhi mayno jebina mayno sharcigu wuu jirayaa sharcigu waa ka lagu kala dambeeyo sidaasaynu sidaa laydii sheegay baynu ahaanaynaa waxaynu taageeraynaa waynu raacaynaa siyaasadda xukuumadda siyaasadda xukuumaddaynu raacaynaa wicdna waa wicid xildhibaanna waa xildhibaan sidii looga tirsanaa baa looga tirsanaanayaa xukuumaddan laakiin taageeraynaa waxaynu ku taageeranaa himiladeena iyo hankeena iyaduna ay taageertay sidaasaynu barato saas kale nooma aha saasoo dabale nooma aha waxaan kusoo dhawaynayaa naariyatarka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyaha golaha deegaanka aynu soo dhaweynaynay
بسم الله الرحمن الرحيم وامل قليل een waxaan salaamayaa dhammaan madaxda sharafta leh halkan joogta golaha wasiirada een golaha baarlamaanka oo ugu horeeyo shirgujoonku xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo guddoomiyaha kulmiye dhammaan marti sharafka halkan iskugu dumo oo dhamaan salaamaya waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu saddex arrin baan idiin sheegayaa reer berberow saddex arrin saddexda arrin aan idiin sheegaya waxa weeyaan ta koowaad maanta kulmiye boqolkiiba sagaashan berbera waxa uu noqday kulmiye ayay noqdeen waxaa la doonayaa reer berbere iyo madaxdiisu in ay wada jaam qaadaan oo boqolkiiba sagaashanka maanta uu magaaladii berbere iyo gobolkii saaxil ay noqotay la iscunsiiyo shacbigeeda iyo xukuumaddeeda la iscunsiiyo oo laga shaqeeyo siday u wada jaan qaadi lahaayeen oo weliba ay ka shaqeeyaan madaxda reer berbera ay ka shaqeeyaan siday shacbigooda iyo xukuumaddooda isu fahamsiin lahaayeen oo wax kastoo la tabanayo ay iyagu u dhammaystiri lahaayeen lambar one taa waan idinku yacniga idinkala hadlayaa ta labaad waxa weeye reer berberow layr baa ka hadasheen layrka innagaa sii bilaabayna jebintiisu innagaynagu xidhantay dawladdu mishiinna iibisay laba meelood oo kale unbaa imminka aan taabanayaan dekadda berbere iyo haamaha berbera waa inaynu gelinnaa layrka berbere u jabaya labadaa marka la geliyo layrka berbere u jabaya ciidanka ilaahay layrka innagaa sii bilaabaynaa ree berbere ahaan baynu u bilaabaynaa dekadaynu gelinaynaa haamahaynu gelinaynaa layrku inaga jabayaa ku bushaaraysta ta saddexaad waxa weeye xeerka waddooyinkaee tagaaliifta innagaa uga horbixinaynaa waayo labada waddayna soo gala labaduba waxay u baahan yihiin inaynu hagaajinno maalin walba waa lagu dhintaa lacagta la ururinayo meel gaara loo ururinayo dalkaa wada leh baahida ugu weyn innagaa leh innaga oo reer berbera ayaa leh oo labadii wadee ugu weyn ayna soo galaan waxaan idin leeyahay aynu innagu ugu horbixinno waddooyinka ha laynoo sameeyo dadka koowaad ee loo samaynayaana waxay noqonayaan reer berbera ayay noqonayaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u dhiibayaa iminka gudoomiyaha golaha gudoomiyaha maamulka gobolka si ugu soo dhaweeyo wasiirka madaxtooyada iyo qolada wasaaradda cidda ee madaxda xukuumadda cidinka hadla socon lahayd ra'iisul fadal gudoomiye
بسم الله الرحمن الرحيم وسيرك مدحتويدا وسيرك كاشانديكا وسيرك ورفافينتا وسيرك الحقينكا قرعسية وسيرك الحقينكا أمنيكا وقامياشا حسبك كلمية فهو انت حسبك كلمية حلمانة قولها الدقانكا يو يو يو xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sahweynta xisbiga kulmiye gudoomiyaha gaabka haweenka xisbiga kulmiye iyo dhammaan xisbiga kulmiye dadweynaha reer beriyo mutashabka suldaanta daadiinta iyo cuqaasha leh dhammaantiin waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad uga mahadnaqayaa dadweynaha reer berbera ee bacadka u taagnaa ilaa saaka ee soo dhoweynta u samaynayey xafladdan alagu ay ku marti qaadeen labadaba xildhibaan ee xisbiga kulmiye hankooda iyo himiladooda kala mid dhigay dowladda iminka jirta ee uu hogaaminayo axmed maxamed bisiyaayo hore anigu waan u sheegay xafladihii ka horraysaan u sheegay dale jeclay hadalkayaan sii badiyo hore anuga maamoono waxaan haddii lagu sheegana waa laysa sheegaa haddii lagu sheegana waa laysa sheegaa horaan u sheegay waxqabadka cabdishakuur iminkana maadaama uu maanta uu qalbigiisa uu ku biiriyey halkii hore inuu halkiisiya iyo midadiisana ku muujiyo mar labaad isagoo waxqabadkiina soo xisbiga kulmiye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa horena waanu wada shaqaynay dubna waanu wada shaqaynaynaa waxaan kaloo dalweynaha reer berbera ama gobolka saaxiib idiin sheegayaa laba qodob intii xisbiga kulmiya uu dhashay waxaad og tihiin in degmada berbera ama gobolka saaxiib wixii laga qabta waa ogtiin ilaah baan idinku dhaarsha maanta halkay magasa intii xisbiga kulmiya hogaamiyaya maanta miyay carrays u leeyihin carraysu ma leh waxaan kaloo idiin sheegayaa cabdishakuur dowladda wuxuu ka mid noqday markuu noqday guduuqii magaalada berbera ayuu dowladda ka mid noqday ninka shee cabdishakuur dowladda ma cabdishakuur markaasuu dowladda noqday dowladda wuxuu qabto waxa iskale xisbiga kulmiye iyo hogaanka xisbiga dowladda hogaaminaysa iskale hadday wax xumaadaan waxa iskale xisbiga kulmiya oo lagu eedaynaya sidaa darteed wixii la qabto maadaama hankiisa iyo miladiisa ay ka mid yihiin markuu dowladda uu ka mid noqday oo uu duqi magaalada noqday ayuu wanaagiyo xumaantaba la yeeshay ciddii maalinta hogaanka haysan horkitaa hogaaga waxaan kaloo idiin sheegayaa wadooyinka dadweynaha reer berbere waxaan u sheegaya wadooyinku waddan waxay socoto socoto socoto waxay ku soo dhammaataa berbera waa soocaynkaa maaha halkii boorkay ku soo dhammaataa waa berbera inagu haddaynu nahay reer berbera inta ka soo jeeda hadday xildhibaan tahay iyo hadday tahay dadweynahaba kuwa ugu hor ansixinayay noqonaa laga yaqaana kuwa ugu hor ansixinaya ama takaariifta sharciga u dadweyninka bixinaysa ka mid noqono ayaa laynaga rabaa waayo wadada quruxdaa berbera waxay sii labalaamaysaa markay wadooyin wanaagsani soo galaan la sameeyo sidaa darteed inagu waxaynu noqonaynaa kaka soo horjeeda faraysa midnaa soo maaha inagama mid maaha ayaynu nahay dadweynaha reer bermo waayo waxa weeye waddo inagaynu nagu dhammaataa quruxda berbere laga sameeyey markay wadooyin soo galaan bay qurux badnaanaysaa waxaan aad iyo aad u mahadnaqaya dadweynaha sharafta leh iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka madaxtooyada xirsi cali xaaki xasan faya boorada
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله madaxda hogaanka xisbiga iyo dhammaan bulshada halkan joogta iyo madaxda qarankiga kala duwanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan soo dhaweynayaa ugu horrayn kuna hambaliyaynaya kuna bogaadinaya cabdishakuur guddoomiyaha berbera degmada berbera ama meerka degmada berbera iyo cabdiraxildhiban cabdirashiid inay garteen inay siyaasadoodii wax ka bedelaan oo ay xisbiga kulmiya iyo dowladda xilfi la qaataan taageerayaashoodana ku wareejiyaan waxaan leenahay waan idin soo dhaweynaynaa waanan idinka gudoonnay waanan idinla shaqaynanaa sidaan horba idinla shaqaynanay marka labaad waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo sababta ku kaliftay cabdishakuur iyo cabdirashiidba way sheegeenoo si wanaagsan baan oola shaqayno waxay arkeen inay mucaaradnimadii kun sugu soo hadhay xaasidnimo iyo waxaweeye yaan wadooyin la samayn yaan madaara la samayn oo ay ka dadkii mucaaradka ahaa intay waxay ku mucaaradaan waaye ay ka ba'ayaan horumarkii dalka waxaa muuqatay oo caddayd in maalmihii dhaweyda la ansixinaya xeerkii takaaliifta wadooyinka horumarinta wadooyinka inay qaar badan oo mucaaradka ahi isku dayeen inay ka hor yimaadaan bulshadana si qaldan ugu sawireen waxaanu leenahay wadooyinkaa lagu samaynaya qofka wadooyinka ku mucaaradaya ee la dagaalamaya ee beenta sheegaya ee xoolaha la boobaya isagay qalbigiisa ku jirtaa inuu xoola booba isagay himladiisu tahay inuu xoola booba isagay aragtidiisa tahay inuu dadka dhaca laakiinse waxay mooyacad yihiino waxaa idiin markhaatiga ishaa macallina waddada barbaraya hargaysa maanta mara dacarburuq bay maraysaa wanaajintii iyo samayntii la samaynayay haddaanu nabad qabnana berberaanu ku keenayna insha allahu tacaala sidoo kale na laguma yaqaano sidoo kale meelaanu dhagax dhignee kuwa cayda ka dhigaya horumarkiina dhagaxyaa meel la dhigay waddada ergaabo samaysan ayaydan arki doontaan insha allahu tacaala waxaa ku caddaynaysaa siyoodu inaanu dhagax dhignay waxay sii socotaa awad weyne dushiisa soo argo indhahaaga ku soo arag qalabkiina waa nuu keennay iyadana wadada ceergaalana qalabkii ugu soo raran yahay waxaan jecelahay bulshada reer berbera iyo dhammaanba inta saxaafadda kala socota inay ka qayb qaataan horumarka waddooyinka iyo horumarka dalka guud ahaan gaar ahaan horumarka waddooyinka aan u xil saaranahay waxaan aad iyo aad uga codsanayaa bulshada reer berbera iyo guud ahaanba bulshada reer somalilan inay ka qayb qaataan waxaan u soo jeedinayaa qof waliba inuu bixiyo hal mitr square oo u dhiganta shan iyo toban dollar iyo bal intii awooda inta awooda waxa laga yaabaa in badan oo reer somalilan ihi way awoodaa shan iyo toban iyo bal shan iyo toban iyo dollar iyo bal haddaad bixiso waxaad samaysay mitr square mitr square kaasoo lagaisu geegeeyey ayaa wado noqda wado mitr square kaasoo laisu geegeeyey baa noqda waxa ma aha inaynu dadka u leenahay bixiya ma aha inaynu dadka u weydiinayno dhaqaale ama cashuur weydiinayno shaaito waxaa maqlayseen ama weliba sirada ugu dambeeyey khamiistii waxaa maqlayseen golaa wasiiro waxay ku dhawaaqeen halkii kilomitir ugu horreeyey wasiir waliba wuxuu ku dhawaaqay laba kun iyo boqol iyo lixdan dollar inuu bixiyo oo uu ku deeqo waddada oo u dhiganto boqol kun oo dollar waxaa ka horreysay ciidamada qaranka ee kala duwan oo iyaguna isla maalintii madaxweynuhu ku dhawaaqay iyagoo marka horeba dhiigooda u hura oo wakhtigooda u hura u soo jeeda dalka ku dhawaaqay dareenkan wadaniyadeeda ku jirta darteed maalintii goobtii kaga dhawaaqay boqol kun oo dollar maxaad helaysaa waa askartii ugu mishaarka yaray ayaa yidhi waxaanu bixinaynaa oo iska jaraynaa mishaarkeeda inaan waddada wax ku darro waxaa sidoo kale waxaa sidoo kale madaxweynuhu u abiilgarayay oo u jeediyey golayaasha kala duwan iyo shaqaalaha dawladda iyo dhammaan in laga wada qayb qaato inta dawladda ay ka kooban tahay saddexda dhibaarmed ee dawladda hadday tahay ka xukuumadda hay-adaha xukuumadda iyo hadday tahay hay-adaha kale ee dawladda sida baarlamaanka iyo waxa weeye waxa la yidhaahdo garsoorka marka waxaan leenahay bulshada guud ahaanna inay ka qayb qaataan gaar ahaan dadka qurba jooga waxaan leeyahay insha allahu tacaala waa bixin karaysaan intii aa awoodaan isku daya qof walba oo soo diraya transaction ama lacag u soo diraya hadduu hal doolar soo diro waxaa lagu qiyaasaa xawaaladda inoo timaada waxaa lagu qiyaasaa in ku dhowaan billion ayaa lagu qiyaasaa haddii ay soo diraan transaction walba ama dhacdo walba oo ay soo dirayaan waxaa muuqata inay lacag badan oo waddooyinka waxu qabata samaynayaan waxaan idinku bishaarinayaa gebagabadii ma aha inay tahay inaanu afka un ka leenahay waxaanu hadda inta ballanqaad iyo xukuumadda bajetkeeda ku jirta waddada ceerigaabo ku wariyada mooyayo konton kilomitir baanu haynaa samaynana gacanta ku haynaa inta kalena waa konton kilomitir waxaanu rajaynaa insha allahu tacaala sanadkaa marka nugu yara inaanu boqol samayno haddaanaan dhammaystirinba insha allahu tacaala intaa kadib waxaan jecelahay inaan reer berbera oo laydkaad uga cabanayay xuso sanadkii kii ama koob iyo tobankii waxa weeye laba kun iyo koob iyo tobankii madaxweynuhu isagoo eegaya duruufta bulshada berbera wuxuu u iibiyey mishiino lacag saddex boqol kun aan filaya inay tahay buu u soo daray si mishiino loogu iibiyo oo laydka looga jebiyo may dhicin maamulkii uun iyo wax isbedelayba may dhicin markii labaad sanadkii ku xigay ee ka ama labada kun iyo labiyo tobanka madaxweynuhu wuxuu haddana u soo diray lacagaan filaya inay toddoba boqol oo kun tahay one milyan baa mishiinada iyo laydhka berbere lagu maalgeliyey si bulshada looga dhimo oo laydhku uga jabo waxaan leenahay reer berbera iyo xukuumadda inagoo iskaashanayna ayaynu insha allahu tacaala bedeli doona waxaa iminkaan sidii la xusay hor taalla madaxweynaha hor taalla oo daraskii sidii loo suurtogelin lahaa in la jebiyo oo dib loo maalgeliyo iyadoo hore labadaa sanaba loo maalgeliyey sanadkana la maalgeliyo waxaan idinku bushaaraynaya inaad naga maqli doontaan xukuumad ahaan madaxweyne ay ka soo gudbi doonto war idinka farxiya aad iyo aad iyo aad waa mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gaadho ku kaale kuka iska wata marka dad badan oo xayraha waa la arkayaa waxaan anigu waxaan soo koobayaa si aan wasiiradu hadal badan u qaadanin waxaan waxaan iidsanahay hadaladii wanaagsanaayo halka laga jeediyey waxaa qalbiga kula socdaa wixii madaxdu ku hadashay khaasatan gaar ahaan ciddii martida loogu ahaa halka oo ameerika xisbiga iyo mas-uulkii kaloo xildhibaanka ahaa baa la isugu yimid xaflada munaasabadaasay ahayd si wanaagsan wixii ay sheegeenna waa la qaatay waxaanu rajaynaynaa sidaa ay kaga dameeyeen oo la ogaa hawkii ay horeba u qabteen inay halkoodii ka sii wadi doonaan waxaan ku soo khatimayaa si waktiga iyo kulaylka faraha badan oo weliba qolada iyada koore ka sidata ay ka sii daran tahay waxaan ku soo waxaan ku wareejinayaa ninka brogramka iyo waxaana rajaynayaa in runtu ka xoog roonaato beenta la sheegaya wasalaamu calaykum
aad buu u baahsan yahay aad buu mahadsan yahay jirka aad buu mahadsan yahay waa la soo gunaanadiyaa waxaan aad iyo aad uga cudur daaranaynaa dadka in hadalkooda gaari waayey oo dadkoon hadalkan kuwada raalli gelin kari weynay aad iyo aad baan uga cudur daaranaynaa wuxuu rabay inaan ka hadlaan ee aan la kicinin raalli ahaada raalli ahaada imkana waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga maxamed kaahin axmed suu kelmadiisa u yidhaahdo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدومية حسبك قدومية كفرية برلمانك حملها قراها وسيرنا قراها برلمانك قراياش قراها الدقان كي الدقمدة بالبراء ولا صاحب القبلك ما يرتب مقالده سراديته عقالك وحقرتك سياسيته دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقور دنبه xafladda oo kale laakiin in lagu tuurdhalaalo muddo dheer labxaanku dhahdaa in la joogo way istaahishaa dad mudan ahoo daalbownihii magaalada berbera ah dadkii xilalka u hayay ayaa xafladdan lagu maamuusayey oo ah meeyarka magaalada cabdishakuur maxamed xasan ciddin iyo cabdisalaam cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf aad iyo aad baynu u soo dhowaynaynaa sharciyadda wixii ay ka qabtayna waa kii xildhibaan siciid ka hadlay meeyarka iyo maxaanku dhadaa xildhibaankuna waa kuwii ka hadlay qaran marka la yahayna waxa ugu badan in la maamuusaa maxaanku dhahdaayo waa sharciga waxayna xiijinaayeen maanta halkan cadceedda berbereyna taagay ee inaga dhigay dowladan la aqoonsanayno somalilaanda sharciyaddii dowladdeenii soomaaliyeedu baa ninuu dacalka ku qaatay oo la ixtiraami waayey dabadeedna isagaa dhegta dhiigga wada dalay maalin walba nina ku yidhi adigaa ka mas-uula adigaa caykaasa adigaa caykaasa waxaynu ixtiraamaynaa sharciyadda taageerayaashoodii xusbiga kulmiye ku soo wareegay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa iyagana waxaan soo dhowaynaynaa in ay la shaqeeyaan xusbiga kulmiye xukuumadda ka asaasan ee uu madaxweynaha ka yahay mudane axmed maxamed maxamuud waxaan xusbiga kulmiye inuu xusbi loo siman yaho dimuqraadiya oo cid walba la shaqaynayo uu yahay waxaad ka garan kartaan cabdishakuur kama soo bixin xusbiga kulmiye berberena isagaa ka meeyara meeyarka magaalada burcana kama soo bixin xusbiga kulmiye haddana xukuumadda de isagaa burco uga meeyara kaanigaabana kama soo bixin kalaascaanoodna kama soo bixin waxay kaga duwan tahay dowlado fara badan oo dalkan ka soo jiray inaanay iyadu istiidi karin cid xusbi kale ka soo baxday inay xukuumadda wada shaqeeyaan adduunyada dowlado badan baa dhisoo kabkabahoo xusbiyo badan ka soo baxayoo coalition government waxaa la idhaahdo ahoo dowlado wadaagahoo kulmiya wuxuu xukunka la wadaagi karaa dad mas-uuliyiina oo aan xusbigiisa ka soo bixin laakiin uu oggolaan karaa inay wada shaqeeyaan walaal waxaynu doonaynaa kelmadda qorya doonaya inaan halkan ka idhaahdo waxa weeye maanta waxaynu joognaa berberaa berbere xabaasiyiintii baa soo martay masaajidka ugu horreeya berbere ku yaalla xabaasiyiintii baa dhistay soo maaha turkidii baa soo martay masaaridii baa soo martay ingiriiskii baa soo maray waa magaalada qure labaiyo afartankii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo afartankii dagaalkii labaad ee adduunka kaamada cumarku joog sida ay u dhisan tahay uu ku nagaaday talyaanigu xukunkiisii inta kale wuu soo maray wuu sii maray haddana maanta weli waxaynu berbere ka hadlaynaa leebkeedii waxaynu ognahay berbera inay ka qabsoomeen muddada saddexda sannadooda ee kulmiya talada dalka hayay maxaanku idhaahdaaye waxaan ka qabsoomin soddon sannadood aynu xor ahayn oo dowlad soomaaliyeed ahayn iyo labaatan sannadood oo dalka xukun ka dhisnaa oo aanu kulmiya gacanta waxba aan xukunkaa ku hayno waxaanaynu rajaynaynaa inaynu sii kordhinno waxaana aynu doonaynaa inaynu sii badinno waxayna aynu doonaynaa inaynu wada shaqayno waxayna aynu doonaynaa inaynu dhibaatooyinka dalkeenna ka saarno waxaan markaa ku soo uruurinayaa waxaynu doonaynaa magaaladani waa xuduudtii waanagoo waa xaqiiqa haddaan waddooyinka soo gala aanay hagaagsanayn berbere dhaqaalaheedu waa naafo berbera waxay ku taallaa xudunta waddanka waa deked waxa ka dhoofaa iyada kama soo baxaan waxa ka soo degaana iyada ma wada galaano way wada dhaafaan haddii aanay lahayn aasaaskii iyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee maxaanku dhahdaye hawshaasi ay ku fulayeen dhawaa waddooyinka halkan waynu ka hadlaynaa waa laga hadlay dawladdu way ballan qaaday leyrka wax badan baa la geliyey ayaantii u dambaysay socdaalkii u dambeeyey madaxweynaha waa kala hadasheen madaxweynuhu uu ballan qaaday waxaan jecel lahay in ballanqaadkiina sidiisii uu ku fulayaa leyrka magaalada berbera waynu isugu tegaynaa insha allahu waxaynu rajaynaynaa muddada u dhaqsaha badan leh inay wax iska bedelaan xukuumadduna dadaalkeedii bay haysaa cabdishukuur iyo cabdirashiid waa soo dhawaynaynaa taageerayaashoodana waan soo dhawaynaynaa hawshoodana maxaanku dhahdaye si fiican bay u gudanayaan meeyarku dadaal fara badan baan garaynaa inuu magaalada ka wado waxaan leenahay meeyarka dadaalkaaga labalaab soomaaliya masiiraa lagu dhacday qof kastoo xil loo dhiibaa soddonkii sannadood wuxuu noqday mid qabiil ugu adeega iyo mid lacag u adeegto jeelkiisa u adeega qof quroo magac kaga tegayna ma jiro soddon sannadood oo dawlad soomaaliyeed jirto qof loo markhaati furay aadan cabdilla cusmaan baa ka jira madaxweynihii u horreeyey dalka soo maray cabdishakuur waxaan leenahay xilka maalinba qof baa haya muddada aad xilka hayso waxaan rajaynayaa abtigay inuu taariikh aada u fara badan kaga tago halkan maxaanku idhahday berbera isaga iyo xildhibaanadii gobolka la doortay marka laydinka reebo oday cawl oo aan qirayno xubin aada ugu wanaagsan berbere inuu yahay oo aynu qirayno nin saboolka iyo danyarta aada ugu adeega inuu yahay cawl miyaa ka dafiraysaan waryaanay namadiina kale la doortay xildhibaanadii daayar baa tihiin daayartuna magac iyo maamuus bay ka tagtaa magac iyo maamuus ka taga magaalada berberana khayr baynuu rajaynaynaa dadka reer berbera wuxuu ahaan jiray oo gobollada kaga duwanaan jiray dad la yidhaahdo ilbaxa qadiima ilaa xabbaasiyiintii ilbaxnimadaa soo dhaxlay hindi leh carab leh baadiyaan leh cid walba leh waxaana aad u xasuustaa nin reer laas qoraya ayaa markii halkan la soo galay ayaa waxaanu isnidhi dhallinyaradii jabhadda ahayd iyo dhallinyaradii meelaha degaamada kale ka timi way xoogaa isku dhici doonaane xoogaa ururiya oo laascaanood baanu garaadada ugu geyni wuxuu nagu yidhi wareera waa nimanka soddon sannadood laasqori maan anagoo caantaylayaasha maan dhaafina xaggaa geenaysaa ya dad noocaasabay lahaan jirtay ilaahay iminka waxaynu ka baryaynaa beel hebel baanu nahay telefishinada fadhida reer bere may lahaan jirina dib ha ugu noqonina beryahan waa laydinku xamanayay berberi waa berbera berbera waxay karaamo ku leedahay ilbaxnimada waxay karaamo ku lahayd maxaanku dhahdaay dadnimada waxaana la soo xaqiijiyey qabiilku wuxuu dumiye mooyaane inaanu waxba hagaajin dugsi mala qabyaanadi waxay dumise mooyaane baxaddaa muddo badan la taagnaa xafladda waxay noo soo xidhayaa guddoomiyihii xusbiga waxaan ku soo dhawaynayaa markaa guddoomiyihii xusbiga muuse biixi cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلا تعي عدي هذا الشباب كم قفي هذا وصف أبو هذا جزاكم الله خير مركورة وحنسول وين يا ولا شقينتا قرار لماذا يلا هتشعرضهم وخصهم ميركا يحلبانك كان كسر حوتية حكومة يعزل كل آدي أدرسل وين يا وهو ما هذا غير وحنقوا عن برينا يا نكاد اليرادة gudoomiyaha magaalada meerka magaalada ah hawshaa wacan ee uu qabtay ee lagu wada ammaanina waa ku bogaaniyey waxaa inoo ballana qarankeenu inu wada shaqayno heer qaran in arrimaha ka eegno wax walba in dadka qaranka laga horeysiiyo oo inu dalkeenu wada shaqayno dhammaanteen ayaa inoo ballana hadalku wuxuu ku dhayay intii dadka badan ee iga horreeyay ay yidhaahdeen oo xisbi iyo xukuumad laba waxay idhahdeen baan soo guraa yaa loo go-aana aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu